wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga xukuumadda federaalka cali ifiye iyo senator iftin xasan baasto oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ugu baaqay inuu joojiyo doorashada uu ka wado magaalada kismaayo waxayna taa beddelkeeda ka dalbadeen inuu dib ugu soo laabto miiska wadahadalka iyo shirka golaha wadatashiga qaran wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga cali ifiye oo ugu horreyn shirka jaraa'id ka hadlay ayaa axmed madoobe u soo jeediyey inuu ka baaqsado doorashada uu wado islamarkaana diyaar u noqdo sidii wax walba loogu xallin lahaa wadahadal axmed mar raba kismaayo inuu dhinac u dhaafo axmed kismaayo wuxuu ka dhigay kambani asaguu leeyahay oo bordeg soo saara sanad kasta runtii waxaan ku talinaa axmed weli wuxuu haystaa fursad oo dowladda federaalka uu miiska wadahadalka uga soo noqon karo ra-yigiisana la dhegeysan karo axmed waqtigiis waa dhammaaday doorasho kasta uu axmed asaga isku soo saaro ma noqonaysa mid shaqaynaysa weli wuxuu joogaa inuu yahay uu ku magacaabo yahay inuu waqtigiisa dhammaaday hogaamihu waqtigiisa dhammaaday mudane madaxweyne kismaayo waa magaalo ee soomaali oo dhan ay ku idan tahay waa magaalo ilbaxsan runtii magaaladaas muddada aada joogtid wax horumar ah ay samaysay ay gaartay ma lahan suwax senatarka sheegay ma lahan wadooyin ma lahan caafimaad ma lahan biyo nadiif ah runtii mudana madaxweyne waktigaaga waa dhammaaday fadlan kusoo laabo miiska wadahadalka dowladda federaalka waxay diyaar u tahay mar walba wadahadalka inay horumariso waxayna kugu dhiirigelinaysaa inaad kusoo noqoto miiska wadahadalka doorashadaas ma shaqaynaysa cid walbo oo ku guul wadaysa kuma kuma geyn karaan kursina kuguma celin karaan kooxda agtaada ku xeraarisan kaama dhigi karaan madaxweyne saaxiibaday agtaada joogo waxaan leeyahay madaxweynaha ummadda way barteen macnihiisa iyo heerka uu gaarsiisan yahay runtii waxaan ku talinaa mar labaad iyo mar saddexaad mudane madaxweyne weli waxaad haasataa fursad sidoo kale senator iftin xasan baasto oo ka soo jeeda deegaanada jubbaland ayaa axmed madoobe kula taliyey inuusan horboodin shacabka jubbaland taa beddelkeedana uu talada u madax banneeyo si rabitaankooda uu u hirgalo waxaa laga shaqaynaya waa yagleelida dowladnimo soomaaliyeed oo qiimo leh oo ummadda ay ku kalsoontay istiyaadyada ummadda kale ay joogaan horumar iyo barwaaqay gaareen magaalada kismaayo axmed maxamed ismail hal wadda kama dhisin wadooyinka uu maanta ku faanayana waa mashaariicdii heer federaal ay meesha geystay talatiisana laguma dhisin awoodtiisana laguma dhisin dhaqaale ummadda u beekaameynana laguma dhisin shabaab inuu iska ilaaliyo difaacana uma socdo saddex iyo tobankii sanoo jubbaland joognay lix kunoo wiil baa nooga dhimatay jilib iyo inta udhexaysa magaalada inta udhexaysa baarsanguuni iyo magaalada kismaayo hal habeena kuma uusan talin kumana talin doono in jamaama saddex magaalada baarsanguuni saddex iyo toban kilomitr ay u jirtaaye jamaama in la qabto muxuu u yeelayaa wuxuu u yeelayaa jamaama waxay leedahay garoon waxay leedahay khayraad waxay leedahay nolol ummadda jubbaland oo dhan ku filan wuxuu isleeyahay haddaad qabato oo magaaladaas karti amni laga dhigo oo la joogo kismaayo gacantaaday ka baxaysaa war kismaayo adigu ma lihid ummadda soomaaliyeed ka dhexaysaa magaalada ugu quruxda badana qabaa'ilada soomaaliyeed ay ku nool yihiin waay war dadka dhaaf oo ka hor leexaan leenaha shirkaana inta aan ugu dan lahay waa inaan wax iftiimiyaa waxa aan iftiiminayna waa dhibaatada iyo dulmiga ka jira deegaanadaas waxaana looga fadhiyaa dowladdu inay dadka samata bixiso iyadaa loo dhaariyey shirka jaraa'id ee siyaasiyiintan ayaa ku soo aadaya xilli axmed madoobe uu ka biyodiiday doorashada qof iyo codka ah ee dowladda soomaaliya majaaraha u hayso sidoo kalena uu magaalada kismaayo ka bilaabay doorasho jubbaland u gaar ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho